magaalada baledwanaag xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay madal looga hadlayay sidii bulshada loogu baraarujin lahaa khatarta dabka islamarkaana gaadiidka dabdamiska loogu heli lahaa magaalada madashan ayaa waxaa ka qaybgalay aqoon-yaano qurbajoog bahda waxbarashada iyo xubno ka socda ururada bulshada rayidka agaasimaha macadka hiigsi ee magaalada baledwanaag ilyaas cali cabdi oo macadkooda uu soo qabanqaabiyey madal sheegay in markasta ay u taagan yihiin sidii bulshada loogu baraarujin lahaa wax kastooo caqabad ku ah iyo in magaalada baledweyne loo helo gaadiidka dabdamiska
waa sax magaalada baledweyne dabdamis ma lahan laakiin waqtiyada soo socda insha allah way lahaan doontaa waxa tallaan kusoo jeedina waxay tahay in la helo haddii dab uu dhaco in meel acceska in la helo waxyaaba talajoojooyintay ka mid ahayd in wadooyin loo helo ganacsiga qof walba inuu mas-uul ka yahay meeshii asi loo soo mari lahay si khatarta naftiisa iyo maalkiisa loo badbaadiyo talooyinka lasoo jeediya ka mid ah in accessibilityga ama wadooyinka ay noqoto meesha ugu horeyso qofkii loo soo mari lahaa haddii la helo dabdamis haddii la helo hadduu ilaah yiraahdo sidoo kale waxaa ka mid ahayd in spacing loo sameeyo ganacsiga batroolka oo kale waxay ka mid ahayd talooyinka lasoo jeediyey in la kala ilaaliyo waxyaabaha sidiidaya sida dabka in laisku dhaweeyo bensiinka iyo ama batroolka iyo ganacsatada isku dhadhow waxyaabahaas oo dhan aa ka mid ahay in dadkii bulshada la baro debkii iyo waxyaabaha khatarta ka imaanayso in caruurtii guriga laga soo bilaabo lagu baraarujiyo in ayaga xitaa khatarta guriga u taalla ay ka mid tahay korontada inay iska ilaalinaan iyo safetygooda iyo waxyaabahaas o dhan wuxuu ka mid yahay tiirarka u waaweyn macadka u taagan yahay inuu bulshadii wacyigeliyo
xubnaha ka qaybgalay madashan oo isugu jira aqoon-yaano iyo qurbajoog ayaa kulanka ka sheegay inay muhiim tahay in bulshada lagu baraarujiyo khatarta dabka si loogu hortago waxyeelada ka dhalata haddii meel oo maaragtay public ahoo ummadda ka dhacayso sida meelaha maaragtay hadda suuqyadoo kale oo haddana isku dhodhow yihiin meelihii ganacsigaha dee taasina waxay u baahan tahay haddii hadee dabka hadda xaddiguu leegyahay in dabdamis loo helo oo maaragtay moog tahay aada lu maaragtay meeshaas inta uusan dabka maba loo dhowaan karo haddii meelahaasoo kale uu ka kaco dabku weynaado waa waxa dabdamiska loogu talagalo tubadan dheer oo hawada leh oo meel fog ka tooganaysa dabka taasaa muhiim ah waxaa ka sii muhiimsan marka in jidkii uu mari lahaa loo helo baawurkaas hadduuna jid helin oo meesha marka hore si xun loo dhiso beredka oo maaragtay aan la samaynin dhibaatay noqonaysaa meel markaas dabkii waxyeelo badan u keenaya marka in dadku ay ku baraarugsan yihiin guryahaas jiirka uu joogo korontada uu fiiqay si khatar degdegay keeni karaan marka waa laga fikiraa qofka waa loo sheegaa gurigiisa inuu wacyogeli iyo habka korontada loo gelinaya naftirkeeda guriga qofka korontada gelinaayo inuu khabiir korontada yaqaano uu yahay waa muhiim wiil yaroo korontada soo geli la yidhi hadduu yahayne in furaha switch ofka meesha laga dhigana inay meel caadi oo cayiman tahay marka horeba lagu sii talagalo oo gurigaas haddii uu dab ka kaco ay tahay korontadana isku wada xihantahay hal meel oo of laga yidhaahdana leedahay hal meeloo dadka qaar waxay isticmaalaan way kala googooyaan taasna waa khatar caadiya waaye oo ka imaan karto waxaa kaloo la samayn karaa bildhan walba oo la dhiso waa inuu leeyahay fire mataqaanaa detector oo smoke detector waa aalad yar oo lasoo gadan karo oo dukaamanka korontada laga heli karo oo guriga lagu xiri karo markii aad ku xirtidna waxaa laga yaabaa dab inuu kuu shidnaa mataqaanaa ama si kale meel kale dab uga dhacay guriga adoon ogeyn qiicii markuu gaaro mataqaanaa waa qayluu bilaabaya alarm waa la garanayaa meeshii mataqaanaa in dab jiro war xaggee dabku ka jiraa markaa dadku waa tegi karaa waana la soo damin karaa wax badan buu safe garaya dadku ma u qabaan inuu mataqaanaa wax badan safe garayo laakiin smoke detectorku waa wadamada aan ka nimid guriga ma karayn kartid qofna kama karayn kartid mataqaanaa lamana geli karo haddii aanu lahayn smoke detector soomaalida midda kale waxay ku maamaadaa mogtaa balaayo maxaa la yidhi geesa la qabtay leedahay maahan daba la qabta maala soo lama dhil ya marka kahortagu muhiim waaye oo in maaragtay mar walba loo diyaargaroobo oo laga fiirsado oo koronto meel iska lalaada haddii la arka la yidhahdo warbahashan kuma haboono sidaan dabaa ka imaan kara waxbaa dhici karo marka taas muhiim waaye midda kale iban xitaa meelahaas waxaa la joogaa heer iska daa wax kale meesha la gelinaayo korontada dabka la gelinayo alaab yaroo loogu talagalaa jirtoo la geliyo si ilmuhu aysan fiilo iyo qori aysan u gelin xitaa marka iyada nafteeda waxyaabahaas marka qofku inuu maaragtay in lagu baraarugsanaado oo la ogaado waxaan khatarta ay leeyihiin guri walba inuu dabdamis yar soo dhigto ani gurigay hadda labaa ii taalla mid kushiinka hoostiisa yaalla iyo mid eh, me- meel kale yaalla lacalla hadduu dabku iska yaryahay aad ku buufiso ah, waxay ka kooban yahay carbon dioxide ah, carbon dioxide-ka waa dilaa dabsidiisaba muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay oxygen la-aan ma noolaa kara dabka oxygenkan ku neefsanno u baahan yahay haddaa xasuusatiin marka dabka ama dadkan remiga ay dabka sameynaan hadday rabaan holac maxay sameeyaan waa afuufaan qorayaa la saaraa waa holcaa haddaad ho- oxygen aad u diiddo dabku waa baktinaa for example magaalada beled wanaag xarunta gobolka hiiraan waa halbowlo waa dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobolada koonfurta iyo waqooyiga dalka ayaan lahayn gaadiidka dabdamiska taasoo baahi weyn ay u qabaan bulshada kadib markii sannadihii lasoo dhaafay dhowr jeer dab ka kaceen goobo ganacsi islamarkaana dambintooda loo adeegsaday baaldiyaal iyo carro